bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u hambaleeyey dhigiisa dalka ugandha golaha aqalka sare oo maanta akhrinta labaad marsiiyey hindashraciyeedka daawada oo wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ay horgeysay madaxweynaha koonfur galbeed oo guddoomiyey shir loogu hadlayo xaaladda abaareed ee ku jirta guud-aan deegaanada maamulkaasi kulan laga soo saaray awaamiir lagu adkeynayo amniga oo ka dhacday degmada baraabe ee gobolka shabeellaha hoose warka caalamkana waxa aad ku dheegeysi doontaan dowlad toogo oo xirtay hogaamihii hore ee burkina faso damiinba
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkiiyo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta wadahadal taleefon la yeeshay madaxweynaha dib loo doortay ee jamhuuriyadda ugandha kakuta museveni madaxweyne xasan sheekh ayaa ugu hambaliyey dhigiisa dalka ugandha dib u doorashadiisa kadib guushii uu ka gaaray doorashooyinkii dhowaan ka dhacay dalkaas intii uu socday wadahadalka labada madaxweyne waxa ay isla soo qaadeen xoojinta iskaashiga soo jireenkaah ee ka dhexaysa labada dal gaar ahaan dhinacyada amniga siyaasadda iyo iskaashiga danaha guud ee labada shacab iyagoo adkeeyey muhiimadda ay leedahay ilaalinta midnimada madax banaanida iyo wadajirka dalalka gobolka golaha aqalka sare ayaa maanta aqrinta labaad marsiiyey hinti sharciyeedka daawada oo wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ay horgeysay mukhtaar cabdicasiise ayaa muqdisho ka soo diray kalfadhiga toddobaad kulankiisa shan iyo tobaad golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo uu guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare mudana cali shacbaan ibraahim waxaa maanta ah akhrinta labaad lagu marsiiyey hindis sharciyeedka dawada kaasi oo ay golaha hor keentay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ugu horreyn guddoomiyaha guddiga horumarinta adeega bulshada golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sanatar cusmaan dufle ayaa mudanayaasha u faahfaahiyey hindis sharciyeedka oo akhrintii koowaad soo maray islamarkaana guddigu gacanta ku hayeen islamarkaana wax kabedel ay kusoo sameeyeen qodobada hindis sharciyeedkaasi sidoo kale sixid iyo siiqeyn ay kusoo sameeyeen waxaa toosin lagu sameeyey qoraalka ereyga tubaakada sidoo kale waxaa faqradan laga tiray iyo wixii la mid ah si looga fogaado inuu sharciga noqdo mid isku furan faqradda labaad ee qodobka shanaad waxaa lagu sameeyey toosin xagga qoraalka ah waxaana ereyada oo leh lagu bedelay waxayna leeyihiin waxayna leedahay intaasi kadib wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa sharaxay ahmiyadda sharciga dawada uu leeyahay dalka isagoo tilmaamay in sharcigan uu xeerinayo hubinta dawooyinka ka hortagga dawooyinka aan sharciyaysnayn iyo kuwa kiimikooyinka la isku caddeeyo ee suuqyada lagu gado dan haddii ruksad la-aan meelaha qasqaska iyo laisku dardaro lagu sameeyo ruksad la-aan haddii la sameeyo maxaa dhacaya ayadoon ruksad aan la siinin waxaa tallaabo laga qaadaa halkaanay ku qoran tahay ciidane fatashaada iyo dhaqangelinta sharciga inspection and enforcement wixii marka baalmar sharciga baalmaro oo ayagoon ruksad haysanin ayagoon la diiwaan gelinin suuqi lagu iibinaya haddana maxaa laga samaynayaa meeshay ku caddahay maxaa lagu ciqaabayaa meeshay ku caddahay mudanayaasha golaha aqalka sare ee dalka ayaa intaasi kadib dood adag ka yeeshay hindis sharciyeedka dawada kuwaasi oo sanataradu ay hoosta ka xariiqeen inay muhiim tahay in sharcigan lagu mamnuuco dawooyinka daraagiska sida tubaakada iyo dawooyinka dumarku ay isku caddeeyaan ee kiimikooyinka
rag iyo dumarba waxay ummaddii maqaarkoodii bay la dirireen midabkoodii baa lagu diray wayba ilaaween sidii ay u ekaayeen midabka soomaaliga sidii u ahaa waaba la iloobayba maalin in la ahaado waa ceeb in la madoobaado waa ceeb doqon iyo habeen baa madow waxa weeyaan waxay noqotay wax oo caabi ah in dadku iscadeeyaan rag iyo dumarba daawooyinka oo daraagiska oo tubaakooyinka hadda way ku qorantaha laakiin si faahfaahsan ugama qorno tubaakooyinka lagu leeyahay ilmihii yaryaraayo dugsiga sare dhiganaya iyagoo galaaskii fadhiyay ay canka oo ugu jiraa taabuu iyo wixii la lahaa ayada ruuxeeda muhiim waa
qodobkaas marka aan sii dhammaystirno waxaa ka mid ah marka sida daraagiska iyo agabka waxaa ku qoran qodobka kasii dambeeya waxaa ku qoran agabka ay aadanuhu u isticmaalaan inay isku caddeeyaan ama isku nadiifiyaan wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka jawaabay su-aalahay sanataradu ka weydiiyeen dhismaha hay-adda dawada iyo agabka caafimaadka soomaaliyeed iyo waxa ka dhalan kara hubanti la-aanta dawooyinka dalka soo gala yaase controla haddii ay fasaxdo wax qalad ah ama yaa la- la xisaabtama ama la soconayo haddii wax qaldan ay fasaxdo dooda noocaasa waa dood logic ah hay-addu waxay leedahay board of directors gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee dalka mudane cali shacbaan ibraahim oo soo xiray kulanka maanta ayaa bogaadiyey sida looga dooda sharciga dawada de waa waxaan daawo waaye in la cilmeeyey waaye marka wixii su-aalaha la cilmeeyo ee, macnaha wixii mataqaanaa kudarad iyo kelmadana guddiga su-aaladu way qorteen marka sharcigii akhrintii labaad waa ka gudbaya akhrintii saddexaad u gudbayaa shirkeenina waa noo xiriyaan waana mahadsantihin madaxweynaha koonfur galbeed ayaa gudoomiyey shir loogu hadleeyey xaalada abaareed ee ka jirta guud ahaan deegaanada maamulkaasi siraaji isaaqa ayaa beedhabo kasoo diray shirkan degdega ah ee maanta ka qabsoomay xarunta aqalka madaxtooyada ku-meelgaarka ee magaalada baydhabo waxaa shir gudoomiyey madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waxaana kasoo qaybgalay dhammaan xubnaha guddiga gurmudka abaaraha ganacsato iyo culmaawdiin shirkan ayaa waxaa muhiimadiisu ay ahayd ka tashi guud oo ku saabsan sidii loo wajihi lahaa xaaladaha degdega ah xilligan kusoo kordhay deegaanada koonfur galbeed ee salka ku haya abaaraha xilligan laga dareemayo deegaano iyo degmooyin ka tirsan koonfur galbeed iyo sidii culmaaudiinka ganacsatada iyo dowladdu ay isaga kaashan lahaayeen sidii gurmud bani'aadinimo loo gaarsiin lahaa dadkaasi ay abaaruhu saameeyeen guddiga gurmudka abaaraha ayaa warbixino kala duwan oo saameynta abaaraha ku saabsan laga dhageystay kadibna markii uu shirka soo cidlaaday waxaa warfideenka la hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed mudane cabdinaasir cabdi caroosh oo si aada u faahfaahiyey shirkan iyo waxyaabaha diiradda lagu saaray بسم الله الرحمن الرحيم maanta waa arbaco bishii janaayo koo labaatankeeda sanadka laba kun labaatan lix magaalada baydhabo waxaa noo qabsoomay kulan aad u muhiim u ahay oo dhex maray madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo ganacsatada iyo culammada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kulankaas oo la isaga wareysanayay xaaladda abaaraha iyo soo food saartay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha uu warbixin dheer u jeediyey ganacsatada iyo culammada ayaa ka warbixiyey nolosha bulshada siday tahay deegaanada kala duwan ee koonfur galbeed soomaaliya iyo dadaalada ilaa hadda ee dowladda koonfur galbeed samaysay iyo dad badan oo reer koonfur galbeed ah oo gurmud dowladda ay gaarsiisay si isku tashi ah Een, madaxweynaha wuxuu u sheegay ganacsatada in guud ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sideed iyo tobanka degmo ay soo fo- food saartay cunno yari iyo biyo yari oo haddaan gurmud degdeg aan la samaynin keeni kara cunto la'aan iyo biyo la'aan taasoo khatar gelinaysa nolosha bulshada madaxweynaha wuxuu ka codsaday ganacsatada iyo culammada inay u istaagaan arrinta gurmudka oo ay bilaabaan inay aruuriyaan dhaqaale si toosna u gaarsiiyaan waxaa kaloo een, madaxweynaha uu ka codsaday in hawsha ay qabanayaanna ay u madax bannaan yihiin wuxuuna madaxweynaha u sheegay inay xor u yihiin inay gurmud gaarsiiyaan deegaan walba oo ka mid ah ee dhulka koonfur galbeed soomaaliya Een, ganacsatada waxay ballan qaadeen een, in arrintaas ay samayn doonaan wax walba oo garabkooda ah ayagoo kaashanaya culummada Een, kulankan maanta waxaa qayb ka ahay oo een, abaabulkiisa iyo soo qayb weyn ka ahay wasaaradda ganacsiga koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda qorsheynta dowladda koonfur galbeed maamulka ee, degmada baydhabo iyo xafiiska madaxweynaha Een, ayaa intaas ka kaashaday iyo wasaaradda gargaarka koonfur galbeed soomaaliya kulankan wuxuu ku dhammaaday guul kulan laga soo saaray awaamiir lagu adkeynayo amniga oo ka dhacay degmada baraabe ee gobolka shabeellaha hoose shilaawo cabdulaahi xeero ayaa baraabo kasoo diray kulankan oo ay yeesheen saraakiisha ammaanka iyo madax dhaqameedka magaalada baraawe ayaa lagu shaaciyey awaamiir lagu adkaynaya ammaanka magaalada islamarkaana saldhigga degmada baraawe ayaa lagu soo bandhigay waxyaabo maanka dooriya iyo dad ku eedaysan iyagu keeneen islamarkaana ka ganacsanayeen waxyaabahan ugu horrayn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mida madax dhaqameedka degmada baraawe iyagoona isku raacay mahadcelinta iyo inay garab taagan yihiin hay-adaha ammaanka maanaye tirmeni wana vitu masomo watozeze wanashke vitu maanaye ijihiba yawe watozeze ni chintu akhlaqi mbovu mandorie izi zanina kuono
taliyaha guutada taliyaha daraawiishta saraakiisha kala duwan gudoomiyaha maxkamadda gudoomiyaha ururka dhallinyarada bahda saxaafadda odayaasha dhammaan aada waa salaamantihiin salaan kadib laamaha amniga guud ahaan aaday u mahadsan yihiin waa aga mahad celinaynaa baaritaanka howsha weyn ay ku qaadeen degmadan mar waxay soo qabteen laamaha amniga waxyaabaha dhacay oo raashin ka mid ah raashin laba sano saddex sano dhacay la cunaayey ay soo qabteen iyo loorar lagu bedelaayey makiinadii marka loorka lagu tulaayo soo qabteen aaday ugu mahadsan yihiin shalaytoona waxay soo qabteen daroogada hortayna taallo xashiishka iyo kaniinka noocyadiisa kala duwan waxaan leeyahay aada u mahadsantihiin shaqada waa shaqadaa isku ogeen in degmadaas laga nadiifiyo waxyaabaha maanka duuriya
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baraawe cabdi axmed yuusuf ayaa sheegay in la sii wadi doono howlgalka lagu bacsanayo waxyaabaha maanka dooriya meeshaan waxaa yaalla xashiish meeshaana waxaa yaalla kaniiniyaal darooga arrintan waa arrin bulshada horta dhibaato weyn ku haysay aan wada ognahay amnigiina qalqal iyo dhibaato gelisay markay bulsho ahaan qarribtay haddana amnigii haddana qarribtay waxaa laga maarmaan noqoto marka in wax laga qabto arrintaas iyadoo la iskaashanayo amni iyo maamul iyo odayaalba waa loo kacay ilaahay mahad ha ka gaarto laamaha amniga oo aad uga shaqeeyana aaday ugu mahadsan yihiin waa u jeediin maanta waa la soo qabtay dadkii dembiilayaasha ahaa ee bulshada waxaan siinayana gacantaa lagu soo dhigay waa xiran yihiin haddana indhahoodaa ku aragteen insha allaahu waxa ay mudan yihiin in maxkamadooday wajahayaan haddii ilaahay qadaro
taliyaha ururka lixdan iyo koowaad guutada lixaad qaybta lixdanaad ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed kabtan jamaal cilmi aadan ayaa sheegay in ciddii ka shaqaysa waxyaabahan lagula dagaalami doono sida loola dagaalo khawaarijta islamarkaana la qaata awaamiirta hay-adaha ammaanka si wada jira laamaha amniga iyo bulshada qaybeeda kala duwan halkaan ayuu ku sugan waxaan rabnaa bulshada inaan gaarsiinno arrimaha soo socda qodobka koowaad daraagiska ood u jeediin hortanada yaalla arrintaasu magaaladan baraawo iyo geesaheeda ama nawaaxigeeda waxay ku haydaa dhib weyn waxaan ka qaadannay go'aan wada jir ah waxaa loo fuliyey si wada jir ah waxaan ugu baaqaynaa bulshada baraawe iyo nawaaxigeeda deggan inaysan hadda wixii ka dambeeya arrintaas ay ka waantoobaan ugu dambayn waxaa goobta ka hadlay taliyaha saldhigga degmada baraawe gaashaanla dhexe maxamed cali guud oo shacabka baraawe u sheegay in lasoo qaban doono qof kastoo u hoggaansami waayey amarada lagu adkaynayo ammaanka magaalada caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee baraawe magaaladan caasimada dowladda koonfur galbeed baraawe ka shaqeeyaan dhammaantiyo in isdiiwaangeliyaan waay isdiiwaangelintaas intay dhammaantiyo maraan waay digniintan wali ka egdaa geeka oo ma aragna arbaaceta ilaa i khamiis sabtu wal ha qobada doon baawarkii hanis diiwaangeliyo baawarta lamano ou qaarna takhaasiyo oo ka shaqaysadaan eelboorka iyo magaalada ka shaqaysadaan qaarna baabur oo mas-uuliin leh oo maaragna oo ka shaqeeyahaayaan caasimada dowladda koonfur galbeed ee baraaw ka shaqeeyahaayaan yaa iskule yee baawarta mas-uuliinta ini goosadaan uyoon has diiwaangeliyaan baabarto kale oo takhaasida aniyoon ma aragna ada a e b aa laka qore lamano oo marka a e bda wali laka qore baabarto shaqaysadahayan oo takhaasida e oo degmadan ka shaqaysadahayan aa laka qore baabarto kale oo mas-uuliinta aniyoon ma aragna ada si gooni lan duwan geli doona oo bensolation ma aragna wal bensol dheeroon bataata mal ogol kulankan oo ahaa mid lagu adkaynaya ammaanka magaalada ayaa waxaa goobjoog ahaa taliyaha guutada lixaad qaybta lixdanaad ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanla dhexe liibaan halkaad naga dhegeysanaysaana waa raydu joor markana warka caalamka dowladda toogo ayaa xirtay oo uu gacan gelisay hogaamihii hore ee burkina faso damiinba dalkiisa kadib markii maamulka ugadugu ay ku eedeeyeen inuu maleegiyo inuu khaarijiyo madaxweynaha burkina faso ibrahim taroore baolo henene zandogo damiimba oo xukunka kula wareegay afgembi sanadkii laba kun iyo laba labaatankii ka hor inta uusan isaga qudhiisa uusan afgembin ibraahim taroore sideed bilood kadib waxa uu maamulka hadda jiraha ku eedeeyey inuu ka dambeeyey isku day dil oo ka dhan ah taroore sida laga soo xogtay wasaaradda cadaaladda ee toogo damiimba waxaa lagu wareejiyey maamulka burkina faso dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibidda caawina soo gaaray waanig intaa ciddii warkay seegana waxay dib ugu daalacan karaan bartaana facebook kulana redow joor sidaas iyo nabaadiino